waxaan joogaa degmada beled xaawo gaar ahaan xaafadda qansax oo ka socdo dagaalka maxaa ka dhacay xaafadda goormuu dagaalku ka bilowday dagaalku wuxuu bilaabay goor abaaro afar saac iyo bar subaxnimo ilaa haddana xaafadda u socotaay toddoba saac iyo konton hadda ay tahay dagaalku waa socda yaa dagaalamaya waxaa dagaalamaya ciidanka dowladda dhowaan imaada degmada beled xaawo iyo ciidamada hore u jooga oo taabacsan maamulka jubbaland uu horkacay wasiirka amniga cabdishijanan dagaalku muxuu ka bilowday dagaalku wuxuu ka bilowday waxaa weerarka qaaday si noola sheegay ciidamada dowladda sababtoo dagaalku wuxuu ku socdaa halka ay joogaan ciidanka cabdirashiid danan oo taabacsan dowladda jubbaland miyaa laguu sheegay mise waad aragtay inay iyagu bilaabeen waa arkay oo halka aan deganayo xabad hadda hadda ka socotaa ma- aa maqlis waa halka ani aan deganayo xabad ka socoto kabacdi xaaladda dagaalku hadda halkay maraysaa dagaalku waa cuslaaday magaalada guryo badan waa qiiqayaan meelo badan waa dume waa waa gubteen marka xaaladda waa adagta maxaa keenay inay guryo dumaan oo meelana ay qiiqaan maxaa keenay waxaa dha- waxaa dhacaya madaafiic aad u culus iyo hub walba oo nooc walba oo kala duwan madaafiic ayaa sabab u ah in guryaha du- ay gubtaan bal waxaad ii sheegtaa xaafadaha uu dagaalku saameeyey dagaalka xaafadda uu sameeyey waxaa waaye xaafadda qansacoomane xaafadda xashaabe xaafadda dhabbad xaafadda bobooc oo inta wa- maxay ahayd leen la leh xaduud xuduudda intee bay u jirtaa meesha dagaalku uu ka socdo
waa xaduudda bartankeeda xaduud bartankeeda waa
meesha hadda lagu dagaalamayo awal ma ciidanka dowladdaa joogay mise ciidanka jubbaland maya waxaa jooga ciidanka jubbaland cabdishiijanan ciidankiisa ku sugnaa meesha hadda xaafadda ka socda cabdijanan hadda halkee buu joogaa ma qiyaasi karno kulli hadda meesha jooga annaga laakiin xaafadda halka ku socoto waa goobta isaga u degnaa waa gartay wax khasaare ah dhimasho ama dhaawac ah oo dagaalkani sababay adigu ma aragtay maya lama ogaan karo qof walba madaxu dhulka ku hayaa marka hadda wax khasaare lama ogaan karo
cid ku dhex jirta ma jirtaa dagaalka dhinacyada dagaalamaya oo dhahaysa xabadda ha laga joojiyo magaalada maya maya wax waawaan oo odayaal iyo wax ku dhex jiro oo maxay ahaytee nabadeyna ma jirto marka qorshihiinnu muxuu yahay ma inaad beerka dhulka ku haysaan mise inaad isaga baxdaan magaalada haddii aan jaanisaan ku baxna haysano ay xabadda wax istaagto waxaan go-aansan inaan wada baxno magaaladan ka cararansado aan u gudubno meelaha baadiyaha mise xadka madheera dhinaceed u bixi lahaydeen
dhanka baadiyaha mise dhanka xadka madheera gobolka waqooyi bari kenya waa hadda noogu dhow meel loo carar karana